waxyaabo dhacay iyo agab kale oo mamnuuc ahaa oo ay soo qabteen ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu gubay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan waxyaabo dhacay oo suuqyada lagu soo iibanayay oo ay ku jireen daawooyin iyo bacaha ayaa lagu gubay fagaaraha oo ay soo xaadireen dad badan dadka ku dhaqan degmada ceel cali oo ay ka dhex muuqdeen ganacsatada odayaasha iyo waxgaradka ayaa goobta ka hadlay iyaga oo soo dhoweeyey howlgallada ay fuliyeen ciidamada xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa degmada ceel cali waxaana uga hadlowhaynaa oo xalfadda lasoo dhigay waxay ku saabsan tahay dacwooyinkii maalmahan socday ee ku saabsanay waxyaabaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba wax u dhima oy ka mid yihiin waxyaabaha dhacay oo raashiinka ah oo cudurrada xuxun oon daawo lahayn laga qaado iyo waxyaabaha alxamdulilaahi sidii bacyaalkaoo kale ee dalkana waad guuriyo bacda sidaad ku aqaantiin geedaha hadday qabsata waa qallalaan alxamdulilah xoola hadday cunaanna waa huudaan aqrina waa dhintaan dhibaato badan ay leeyihiin intaas ayaan ka alxamdulilaahi maanta xalfadeed aan u joognaa arrintaasi waxay noqotay arrin najaxa dadka muslimiinteena aad bay ugu farxeen waqaasna degmada reeceel cali owle markii horeba dadaalkooda wuu fiicnaa haddana markii laga suuliyey waxyaalihii maaragtay nafta ibsaanka dhibhayay aad bay dadku u farxeen ee faayadhowrka iyo badqabka ummadda in la ilaaliyo ummadda muslimiinta degmada ceel cali way qaateen wejiga labaad xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socotaa wilaayada islaamiga ah ee gobolka hiiraan